qaar ka mid a culimaa u diinta soomaaliya ayaa ku sugan magaalada kismaayo halkaasoo shir dhowr cisho qaadanaya uu uga furmay inkastoo waayadan la hadalhay in culimmadu arrimo siyaasadeed shirka kismaayo kaga hadlayaan haddana sheekh bashiir axmed salaad oo hogaaminaya wafdigan culimaa diinta ayaa sheegay in ujeedada ugu weyni ay tahay nabadaynta dadka deegaanka iyo wacyigelinta dadka laga wacyigelinayo qabyaaladda wariyaheena saare cabdi axmed ayuu khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ugu warramay sheekh bashiir axmed salaad bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu aleyh wasalam wabacdu adeer waxa uu yani kulankaana waa kulan dacwadeed weeye ama maaragtay ama muctamar ama kulan dacwadeed oo dadka lagu wacyigelinayo oo maaragtay ummadda lagu wacdinayo wuxuu ka hadlayaa mawduuc muhima oo ah in dadka soomaaliyeed waaagtinimada ka dhexaysa la xusuusiyo loogana digo qabyaalada iyo waxyaalaha dhibaatada ku haya oo ayaga kala geynaya mawduucaasu muhim ah marka mawduuca waa saas culamo badan oo meelo badan ka timid ayaana maaragtay jeedinhayay waa gartay marka waxaad iga warantaa inta uu socon doono iyo culimada ka qeyb gelayso tiradooda
yani culamadu runtii taqriiban adigu guud ahaan toban toban iyo kow meelahaas weeye adigu dalka waa laga yimid xagga kenyana sheikh sheekh umar ayaa looga yimid culamo kale oo meelo kale maaragtay gobolo kale ka timidna way jiraan marka mawduucaas ayaa maxaan ku raha dadka laga wacdinayey oo lagala hadlahayey adigu hadda maalintii axaddii uu noo bilowda waxaan isleeyahay ilaa ama ilaa jimcaha inuu gaara laga yaaba haddii alla yidhaaho maxaad kasoo saaraysaan marka horta waxaanu shir ma aha shir hadda la shirahayo ajenda laga doodahay wax kasoo bixi doonaan ma aha saas ahaantiisu waa wacyigelin iyo wacdin weeye iyo maaragtay kulamo dadka lagu wacdinayo iskuullada jaamacaadka dumarka ragga ganacsatada la kulmahayo oo maaragtay mawduuca si gaar lagala hadlahayo weeye hadda shir iyo maaragtay go-aamo maaha waa laga yaaba inaan kasoo saarno maaragtay yani khulaasada mawaadiinta laga hadlay nuxurkooda wax ka hadlahaya inaan kasoo saarno oo dadka ugu yeerno walaaltinimo iyo midnimo iyo isjacayl iyo inay ka fogaadaan tafaraaluqa iyo qabyaalada iyo waxa lamidka waa laga yaabaa inaan soo saarno wax noocaas oo kale laakiin shir hadda macno shir a ma ahayn waa gartay dadka qaarkood waxay u fasirteen kulankiinaan culimo kala gedisan meelo kala gedisan ka imaaday hal dhinac loo badinayo inay yihiin ama ictisaam sida dadka qaarkood ay leeyihiin ururka ictisaam in ujeedkiisa siyaasad sidoo kale ay ku laran tahay marka dadkaas maxaad leedahay wallahi horta urur ma aha waa jamaacad dacwadeed weeye jamaacadaasna dacway wada ilaa muddo dheer muctamaraadkan hadda kow ma aha dadka gudihiisa lagu qabtaa dibadiisa lagu qabtaa muctamaraad iyo kulamo siyaasi ah maaha waa maarata waa kulamo ummadda maarata lagula hadlo oo mawduuc diini ah oo marka inuu muhim yaha loo arkay lagala hadlo weeye kulamo siyaasadeed maaha jamaacadona jamaacad siyaasadeed maaha jamaacad dacwadeed oo dadka inay diinta u sheegto wixii cilmi iyo camal ah oo maaragtay insha allahu tacaala ay dadka dheertahay inay gaarsiiso insha allahu tacala ayaa shaqadeeda ah waa gartay maamulada gobolada iyo dowladda federaalka dhinaca kale wax saameyna miyaa idinku leeyihiin maya naguma laha anagu maaragtay anagu waa ka horreyn waana ka dambeyn doonaa baa laga yaabaa jamaacad dacwi oo dadka diinta u sheegta ayaa nahay ayaga laftooda ayaan maaragtay dacwada iyo diinta gaarsiinaa la talinaa waxa wanaaggaa ayaan kala hadalnaa wixii khatar ku ah diinta ee dalkana waan ka wacdinaa mar kastoo aan furso u helno waa garta ilaa iyo haatan marka bulshada magaalada kismaayo eed la kulanteen qaarkiin waxayba ii sheegeen in iskoolle iyo waxsasa aad tegi doontaan marka aad ardayda iyo la hadli doontaan ma meel fagaaraad dadka kala hadlaysaan mase sidaasaa qaybo qaybo bulshada aad ula kulmi doontaan un inta idiin dhiman wallaahi ujeedadan waxay ahayd horta inta u badan oo la heli karo inaan la kulanno oo dadka wada gaarno ayaa qorshaheenu ahaa maadaama magaaladan maaragtay siba koonfurta badanaa muctamarkan oo kale laguma qaban masalan somaliland iyo puntland oo kale maadaama xoogaa ay ammaan yihiin waa lagu qaban jiro laakiin koonfurta badanaa yani muctamar ama maxaan ku lahaa maarata kulan dacwadeeda noocan oo kale laguma qabanin marka waxaa la ohan kara waa kulankii koobaad oo mandiqada koonfurta laisku yidhaaho lagu qabtay marka waxaan jeclayn dadka hore inaan wada gaarno adigu hadda masaajida waa ka socotaa iskuullada waan tagnay maaragtay dadka qaarkood oo ganacsato ah maxaanku maaragtay rug rugtooda iyo meel ay joogaan ba ugu tagnay marka aduu fikrada in dadka meel weyn laisku je laisku yeerana bal waa isku dayana insha allahu tacaala waa tahay sheekh bashir ugu dambeyntii su-aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiiyo koonfur africa waa ku qabateen uganda waad ku qabateen yurub meelo kamida waa la sheegay kenya sidoo kaleeto somaliland iyo puntland haatan koonfurta waa adigale iyo kismaayoad joogtaan bal waxaad iga warantaa hadafkiina shishe muxuu yahay oo ka sokow in kulamadan dib u heshiisiinta iyo qabyaalada dadka aad ka waaninaysaan dee hadafkan saan kuu sheegay kulamadaanu dacwada aan wadnay qayb kamida weeye in dadka yani si inticaama loogu yeero oo maarata dadka maogtahay jimcada khudbadeeda iyo muxaadaro iyo waa la arki jiray maogtahay waxaan ula jeedaa hami siyaasadeed miyaad leedihiin wadanka ka leedihiin oo idinku abuuraya inaad si hoose aad dadka bulshada xiriir ula yeelataan qaybo kala gedisan bulshada gobolka iyo guud ahaanba soomaaliya walahi dawladda waa ku horumariyey anagu yani jamaacad dacwadeed baa nahay kama shaqeyno siyaasad laakiin inay siyaasadu fiicnaato waan jeclahay waxayna ku fiicnaanaysaa ummadoo fiicnaatay ku fiicnaanaysaa ummadoo iska daysa qabyaalada ku fiicnaanaysaa madaxdeenu fiicnaato ku fiicnaan marka waxa weeyaan in maaragtay maamulka noo fiicnaado annaga waan jecelna lakin anagu hadda niman siyaasad u socda ama ka shaqeeya ma nihin inay dadku fiicnaadaan baan ka shaqeynaa haddii dadku noo fiicnaadaanna markaas baa la helayaa dawlad fiican la helayaa iyo siyaasad fiicanba
kaasi wuxuu ahaa sheekh bashiir axmed salaad oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed waxa uu magaalada kismaayo u joogaa shir isagiiyo culimo kale ay halkaasi ku leeyihiin waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaas noogu warmaya waryaheena saare cabdi axmed